wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba haduleedka magaalada baydhabo gaar ahaana xaafadda barwaaqo ee kanoolin dadanyar ee amaba dadabogtaal ee iyo weliba iyo kufurtay m c h oo lanka talagali hooyada iyo weliba dhalaanka kaas oo inta badan markaasiya walankaga wada doona dadkaasiya oo dantiyar ee degana new baydhaba meel markaasiya limbiya xarag jarkan m c h-ka ayaa weliba markaasi ay ku qayb galaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane cusmaan muuse cabdi gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo yuusuf bare hanokumidda guddiga kaamamkii weliba bulshada kale markaas ka nool xaafadaasi ee barwaaqo onkahoreyntii xarag jarkan m c h-ka ayaa weliba markaasi ayaa ku hadlaya muhiimadda dadkan markaasi usinlaya koo ku mid eh guddiga barakacayaasha ee magaalada baydhabo usoona tilmaamay m c hkan ini markaasi walbadan usu ku bedela doona baahayaha xarun caafimaad ee markaasi qabana dadka ka nool xaafadaasi barwaaqo meelmeeluunkamid hoosoonadoayaantantabladhisne owlaad oo meel qarahagi walaakookosiidankasenkasyaan ka qarahay yoo dhoon dhiigleenagadan aradun meel aruuriyey ashangale googa gaaridameerasaas ka saarna mega jeenay bihaw bihaw ka jeenay sidoo waa ka deli koob naagu to ka fogi baati ka dirti daawilun waay dad malahayn hadda geega meeliyaad hayta meel ka furaay MCD oo daawidi la kalaw war way bakaraw wasaaraddu way ku sidee madku wadan lan walka saw oo leeda kun kan nahaw ini meel la sheena xafiiska la sheena taas wasaaradda ku sidee ee aan ka hadalaw gudoomiyaasha daladaha barakayaasha koonfur galbeed ee iyadan mahadsantiin iyadan dhawaaya iyadan dhawaaya marlamaad mar saddexaad wabilahi mudane yuusuf bare gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa weliba markaasiyo ku hadlana xarag jarka m c hkan cusub ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo markaasi kurgelidii waliban iyo sheegeen in isbitaalkan iyo ku faa'iidaysta doonaan bulshadii markaasi lanka targali gaar ahaan haanka noolan xaafadda barwaaqo ee markaaskiyaala duleedka magaalada baydhabo runtii wayba degmada baydhabo sharafweynaha intii ku qayb galla yani furitaanku xaruntuha caafimaad m c h-ka oo leeta barwaaqo degmada inta badan yani brograamyadun involveda ka hayti waana qayba ku hayti specially yani projectigun la eraw durable solutionka ama xalka waara leenka talagali oo dadkii idbda iyo dadkii ritaaniiska ah ee wadanka ka naqadeen leenka talagali lama policy toosho inii la marsiiyey dadkii deegaansho laka naqo karo yani amni helaano deegaansho laka naqo karo inii deegaanko laka naqa dadkii yani xaalad amni xumo iyo meelootiyo leenseedo korna in yani linsuubiya wala eraaw urbanization la dejiyay dadkii la deegaameeya marka projectigun wayba kumid ayaa programkii deegaameynta kumid aya dadku isin araga haytaan barwaaqo yani way linkase new baydhaba linkase runtii barnaamij oo muhiimadiisa iyo walaa usxambaarsiiya lankii kasaawa kase eed muhiimiga ah guud ahaan soomaaliya yani statekii hela projectigun camal state yani mar walba ilahay mahadnaqaa weeye laakiin una wayba calafaan weeldhane alheediina la diyaariyo gaar ahaanna la diyaariyo dad aqoontii iyo xirfadi lehoo maanta shaqo wanaagsan inay meeshan kusoo bandhigaan la rajaynayo run ahaantii waxaan rabaa i o m qaybta m h d loo yaqaano inaan si gaar ugu mahadceliyo sababtoo ah brojectiga maanta meeshaan aan rabnay inaan ku daahfurno mid la mid ah ayay saddexda gobol nagala wadaan waxayna noo yihiin saaxiib dhow oo nagala shaqaynayo aragtidii madaxweynaha ay ahayd in baahida caafimaad wax badan laga qabto sidaasi la mid ahna aragtida wasaaradda ee qorshaha sanadlaha ahna ka mid ah in adeegyada caafimaad meelaha aysan ka jirin la gaarsiiyo run ahaantii i o m waa u mahad celinaynaa maadaama viishinka madaxweynaha iyo shaqadii wasaaradda ee loo igmadayba ay saaxiib dhowow nala fuliy maadaama ay noqdeen aada ugu mahad celinaynaa marka labaad waxaan rabnaa bulshadii inaan u sheegno shaqaalaha meesha la keenay inay yihiin dad caafimaadkii aqoon u leh laguna aaminay inay si sharaf leh ugu shaqeeyaan dadka sidoo kale waxaan rajaynaynaa in shaqada wanaagsan ee meesha laga qaban doonane waxtarkeeda la arki doono mustaqbalka dhow hadduu ilaahay karaale noqdo run ahaantii mashruucan wuxuu noqonayaa mashruuc aada u wanaagsan oo maanta meel magaalada intaan u jirto adeegii caafimaadka la soo gaarsiiyey dhibaatooyinka jireenna run ahaantii horaa looga hadlay ma rabna inaan ku laabano laakiin kaalintii wasaaradda ayadoo kaashanayso saaxiibadeeda in maanta adeegan inta la keeno arrin aad u wanaagsan waaye waxaana sii wadaynaa kana sii shaqaynaynaa in la sii balaariyo adeega hadduu ilaahay ka raali noqdo maanta waxaan joognaa m c h in la furo berina waxaan gaaraynaa ereadan in laga furo isbitaal adeegyada caafimaadka ee isbitaal u dhammaystiran yihiin kanna wuxuu noqon doonaa wax aad loogu guulaysto sida bulshada loo baraarujiyey ee ahayd in mashruucan ay ka faa'iidaystaan xaruntan ay ka faa'iidaystaan adeegyada ay ka faa'iidaystaan dadka jooga ee aqoonta lehna ay ka faa'iidaystaan bulshada waxaa la rabaa taladaas inay si wanaagsan ay u qaataan wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo muddooyinkiiba inka dambey weliba iwadaya horumaro markaasi iyo ku sameysa xarumooyinka caafimaadka ee keelan deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaana magaalada baydhabo iyadoo markaasi wadda sidii magaalada baydhabo iyo inkorgelii lahayti xarumooyin caafimaad ah oo weliba si gaar ee lanka daryeelow hooyada iyo dhalaanka maadaama magaalada baydhabo iyo kusugiin dad ciidan tir badan markaasi iyo kukooyan deegaano markaasi ku tirsan gobolladan baay iyo bakola